Magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo sare loogu qaadayo bilicda magaalada waxaana iska kaashaday wasaaradda caafimaadka, ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ujeedka ololaha ayaa ahaa ilaalinta fayadhowrka iyo ilaalinta bilicda degmada. Gudoomiyaha degmada Dhobley Xasan Cabdi Xaashi, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka degmada Dhobley Cabdifataax Maxamed Axmed iyo qaybta fayadhowrka wasaaradda caafimaadka degmada Dhobley Maxamed Maxamed ayaa si wadajir uga waramay ololaha ay ka sameeyeen degmada Dhobley.
aad iyo aad bay mahadsan yihiin howlgallada caafimaadka wasaaradda caafimaadka barnaamijkan waxaa aad usoo qaban qaabiyey oo xooggiisa boqolkiiba siddeetan iska leh gabdhaha mataqaanaa dhobley ururka haweenka oo runtii ah dallad guud oo ay ku midaysan yihiin taasoo urur waxaan kusoo dhaweynayaa marka referatalkan qabnay iyo abaabulkan iyo kicintan waxaa iska lahaa gabdhaha khayr laha siiyo markastana waxay u taagan yihiin inay magaalada nadiifiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilahina waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka toddoba beriya ama asbuuc haddii alla idmo oon uga dan leenahay in nadaafadda magaalada kor loogu qaado haddii alla idmo dhammaan qaybihii dowladda oo dhan baa jooga ururadii bulshada jooga gabdhihii nadaafadda ka shaqaynaya ururka haweenka jooga dhammaantan waan iskaashanaynaa haddii alla idmo waxaan ku dadaalaynaa haddii alla idmo inaan asbuucaas magaalada magaalo nadiif ah oo qurux badan ka dhigno halkaana inaan ku joojinin ay noqoto wax inoo ah caado iyo dhaqan oo aan soo celcelino nadaafadaas si billa ah magaalada waxa way kaambiinadaas looga sameeya nadaafadda la xidhiidha maalin la yaqaanan aan isla astaysano haddii alla idmo si aan aan uga duwanaano deegaamada kale si aan u noqono magaalo nadiif ah in ololihii nadaafadda la bilaabo magaalada uu socdo ilaa muddo asbuuca marugani halkaan ku dhamaadan insha allah haddii environment nadiifa la helo magaaladu nadiif noqoto insha allah waxaa laga nabadgeli doonaa cudurrada faafa waxaan aad ugu boorinayaa si ayagu ayaga isa soo qaamay ayaga isa soo diyaariyey annaga way noogu yeedheen annaguna waa kala qayb qaadanaynaa waa kala qayb qaadanaynaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan ku boorinayaa magaaladuna xad bay ku taallaa meel bal looga imanayaa qashinka iyo dadka maarata cudurrada iyo wax badan baa maaragtay yay halis u tahay waxaasoo dhan waa lagu qaar ka mid a ururka haweenka degmada Dhoble ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu ilaalinayo bilicda deegaanka.
hortagi karaa dhoble women station inaan u daahfurnay ahayd maasha allah waxaana jecelnahay hadduu ilaaha yidhaaho bil walbo taarikh saddex meesha lagu gaaro inaan ololo sidan oo kale aan u qaadno ayaan diyaar u nahay caafimaad ahaan caafimaadkii xanuunada yaraanayo sida xanuunada ku imaadaan nadaafaddarada ku yaraanayo waxaana nagala soo qayb galeen wasaaradda caafimaadka waxaa nagala soo qayb gashay maamulkii oo qeyb amni iyo qeybka kaleeto isagana local authority-ga ahayd xaafadaha inaan u gudubno maalinba xaafad laga shaqeeyo laguna dardargeliyo dadka inay guryahooda horta daaradahooda ololahan ayaa socon doona ilaa dhammaan la gaaro xaafadaha degmada Dhobley si loo helo magaalo nadiif ah